بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal meel kastoo aad joogtaan walaalada muslimiinta meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada baaraka allahu fiikum waxaan idin rajaynayaa maalin wanaagsan oo ku beegneyd ayaynu ku jirnaa yowmu cashura maalintii tobnaad ee bisha muxaram oo ahayd maalin fadli badan oo khayr badanna uu kusoo arooray nebigeenuna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ciddii soonta inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu dembigooda dhaafayo dembigii sanadkii hore wixii ay la iman jireen oo dhan inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhaafayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu dheefteeda weyna siiyo oo uu ilaahay naga yeelo kuwii markaa dembigoodii sanadkii hore la dhaafay ee maanta fadligii siyaamka iyo soonka uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhaafay insha allahu tacaala soonku intaa kaga hadhi mayno berri tolena waynu sii wadaynaa oo ah koob iyo tobanka cashuura oo way wanaagsan tahay in la soomo sagaalka muxaram iyo tobanka muxaram iyo koob iyo tobanka muxaram sida ugu wanaagsan waa in saddexdaa maalmoodba la israaciyo insha allah yowmu cashuuraa sababta loo soomo walaalayaal waxa weeye ee lagu xasuusto waa dhacdadii nabiyullahi muuse calayhi salaam ilaahay uu ku badbaadiyey ee uu kaga badbaadiyey colkii fircoon ilaahay uu kaga badbaadiyey subxaanahu wa tacaala oo ilaahay markaa subxaana wa tacaala badii uu kala dhambalay oo mucjisadii adduunka ugu weyneed ee halkaa ay ka dhacday oo reer bani israa'iil ilaahay uu ka badbaadiyey addoonnimadii iyo markaa gacantii kululayd ee fircoon waxaa kaloo jirta sidoo kale yowmu cashuuraa waxyaalaha lagu xasuusto oo ka mida dhacdooyinkii yacni aadka u aadka u qadhaadha ee soo maray mujtamaca islaamka ama taariikhda islaamka yani meel madow kaga qoran subxaan allah waxa ay ku beegan tahay tobankaasi tobanka muxaram waxay ku beegan tahay dilkii loo geystay saxaabigii rasuulka ilaahay ee xusein ibnu cali radia allahu canhuma dilkaas foosha xun leh yacni waa mid aynu la noolnahay dhibaatadii iyo saamayntii ka dhalatay ilaa iyo hadda iyo saacaddan aynu nool nahay waa mid ay dadka muslimiinta ahi ay la nool yihiin subxaan allah maanta waa maalinta cashuura dadyowga markaa waxa weeye ehelka beytka nebiga ku xadgudba walaalayaal waxay ku guda jiraan xaflad iyo munaasabado lagu xasuusanayo dilkii loo geystay xusein ibnu cali radia allahu canhuma halkaas oo markaa lagu barwardiiqo oo waxa weeye dumar baroorta iyo dumar laabahooda garaaco maryahooda jeexjeexa loogu yeedho ragguna markaa ay mindi isla dhacaan subxaan allah oo jidhkooda ay la dhacaan markaa mindi iyo silsilado oo dhaawacyo badani meesha ay ka timaado qof dadka inta badan lagu xareeyo cusbitaallada iyo dhakhaatiirta subxaan allah arrintaas oo ah arrin bidco ah oo wax aan diinta ilaahay sal ku lahayn ah ayaa waxa weeye maanta oo kale dunida inta shiicada ku nooli ay xustaan oo ayna xasuustaan dhanka kale waxa weeye dee dhacdadaasi xanuun ayay leedahay oo danqashay leedahay oo qof kastoo muslimniba uu ka gilgilanayaa wixii meesha ka dhacay laakiin sababtay igu kaliftay inaan cinwaanka muuqaalkan aad daawanaysaan aan u bixiyo yaa ka dambeeyey dilkii xusein ibnu cali waxa weeye asbaab badan ayaa jirta sababo badan ayaa keenay inaan u bixiyo magaca yaa ka dambeeyey dilkii xusein ibnu cali radi allahu canhuma kow waxaan dhihi karayaa waxa weeye walaalayaal dadyowga shiicada ah intooda badan waxay rumaysan yihiin ama ka dhaadhacsan in dadka muslimiinta ahlusunna in ay colla yihiin oo cadaawad weyn oo yacni fogaatay ay u hayaan ehelka beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed mar walba waxay muujiyaan cadaawad iyo colnimo iyo lacnad iyo markaa waxa weeye inkaar ay inkaarayaan dadka muslimiinta ah ee sunnida ah subxaan allah markaa horta ta koowaad sababta koowaad waxa weeye waa inaynu dadkeenna ka jaahil saarno yaa ka dambeeyey dilkii xusein ibnu cali mashiicaa dishay mise waxaa dilay markaa dad muslimiin ah oo ahlu sunno ah baa eed ku leh waa kow laba waxa weeye qodobka labaad ee igu kalifayna mawduucan aan ka hadlo waxa weeye waxaa soo badanaya walaalayaal dad soomaaliya oo shiicoobay oo shiico noqday sababta ay shiicada ku noqdeen markii lasii dabagelayna waxa weeye waa waxaa laga soo galay ehelka baytka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga soo galay halkaasaa soomaalidii laga soo galay oo waxa weeye caatifadii baa qaaday oo xusein ibnu cali ayaa markaa si xun loo dilay oo markaa hablihii rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam durriyadiisii ku aftirsan jiray ayaa inta maryihii laga dhigay la qaawiyey oo milheblaayo la geeyey dabadeedna soomaaligii isagoo aan aqoon fiican u lahayn markuu waxa uu maqlo wuxuu leeyahay ilah baan ku dhaartay qofka durriyaddii nebiga sidaa u galay dee waa sunniya waxa weeye iska shiicow marka meesha soomaalida laga soo galana waxa weeye waa caatifadda iyo jacaylka ay u hayaan ehelka beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam taasna waa qodobka labaad igu kaliftay inaan mawduucan ka hadlo qodobka saddexaad ay igu kalifay inaan mawduucan ka hadlo waxa weeye waxa soo batay dad wadaadda isku sheegay oo khamiiska sita marka ahlu sunna ama sita shaatigii dad muslimiin oo sunniyiin ah sita laakiin markay ka hadlayaan mawduucan uga hadlaya oo duraya saxaabadii nebiga kow laba waxay durayaan oo wax ka sheegayaan culummada islaamka iyo muslimiinta iyo taabiciintii waxay wax ka sheegayaan dad muslimiin oon eedba ku lahayn oo aan xitaa soo gaadhin ayaa lagu eedanaya marka lagu leeyahay dowladdii umawiyiinta dowladdii umawiyiinta ayaa ka dambaysay dilkii xuseen ibnu cali oo ka dambaysay in yacni diinta ilaahay la bedelo oo diinta ilaahay waxaan jirin lagu soo daro oo qof kastoo dowladdii umawiyiinta u shaqeeyey waa kaafir ama qof kastoo dowladda umawiyiinta maalin uu la shaqeeyey waxa weeye ma aqbalayno wuxuu soo wariyo waxa weeye waa ka badbadin waa guluwi waa wixiiyo markaa waxa weeye xadkeedii la dhaafiyey subxaan allah habaarqabaha la yidhaahdo cadnaan ibraahim cadnaan ibraahim habaarqabaha la dhaho oo sameeyey dabcan silsiladan caanka ah ee uu ku duraayo saxaabada nebiga gaaran gaar ahaanna uu si khaasa ugu duraayo oo colaadii uu hayey ee uu u hayay uurka ugu haya saxaabada nebiga uu ku duraayo uu yidhi waxaan sameeyey silsilad uu markaa ku miisaamayo saxaabigii rasuulka ilaahaye mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhuma siduu yahay maxkamadii ilaahay uu yahay kuwaas iyo dadka wax ka soo koobigareeya koobi aan baystiga ka soo koobigareeya jawaabtooda weeyaan iyo caddayntii weeyaan waxa aynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala walaaliyaal mawduuceennanu mawduuc dheer buu noqon doonaa ugu horrayn waxaan taaban doonaan ka hadli doonaa mansilada iyo booska ay ehelka beytku ku leeyihiin dadka muslimiinta ee ahlu sunna ee muslimiinta ee sunniyiinta ah beytka iyo booska iyo iyo waxa weeye maqaamka ay dadkaasi ku leeyihiin markaa dadka muslimiinta ee ahlu sunnada ah waa kow qodobka koowaad ayuu noqon doonaa qodobka labaad aan ka hadli doona waxa weeye waxaan si gaaban aan u taaban doonaa caliy ibni abi taalib radia allahu canhu khilaafadiisii iyo wixii dhacdhacay iyo ciddii ka dambaysay dilkiisii iyagana wax yar baan ka taaban doonaa kadibna waxaan ka warrami doonaa khilaafadii xasan ibnu cali iyo waxaan marka ugu dambaysa ka warrami doonaa khilaafadii ninka loo yaqaaniyo yaziid ibnu macaawiya iyo dilkii foosha xumaa ee dhacay ee xusein ibnu cali radia allahu canhuma loo geystay ciddii ka dambaysay baynu bayaamin doonaa oo aynu farta gacanta ugu saari doonaa insha allahu tacaala kadibna waxaan kusoo gunaanadi doonaa munaasabadahan maalmahan oo kale la dhigo la leeyahay waa lagu xasuusanayaa ama waxaa lagu xusayaa dilkii xusein ibnu cali radia allahu canhuma loo geystay diinta islaamku maxay ka qabtaa qodobadaasa ugu waaweyn qodobada aan ka hadli doono insha allahu tacaala markaa mawduucu wuu dheeraanayaa ha layga raalli ahaado hana lay dulqaato insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waayahay insha allahu tacaala ilahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala in uu barnaamijkan uu ka dhigo barnaamij marka waxa weeye dadka muslimiinta ah quluubtooda daweeya ilaahay waxaan weydiisanayaa inaanu ka dhigin barnaamijkeennan mid dadka muslimiintaa sii kala kaxeeya oo sii fogeeya aamiin insha allah ilaahay haynoo aqbalo walaalayaal waxaan ku horeynayaa marka ugu horeysa booska ay ehelka beytka nebigu calayhi salaatu wasalaam ay dadka muslimiinta ee sunnada ah ay agtooda ka joogaan kuma dheeraanayo waayo haddii muxaadarooyin aada u badan baa waxa weeye fadligooda iyo manaaqibtooda haddii laga warramayo waxa weeye waxayn u baahan tahay muxaadarooyin aada u badan sidoo kalena kutubtii dee ahlu sunna way yaallaan ee saxiixa ahayd way taallaa markaa ciddii u baahan halkaasay u noqonaysa markaa si gaaban oo markaa yaroo kooban unbaan usoo qaadan doona insha allahu tacaala walaalayaal dadka muslimiinta ahlu sunna ma aha dadka neceb ama colaada u haya ehelka beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam sida nawaasibta nawaasibida kuwan colaada u haya ee naasibiyiinta ama nawaasibta la dhaho ee khawaarijta ka mid ahaa walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ee markaa colaada u haya ehelka beytka nebiga horta ahlu sunna ma aha waa kow sidoo kale ahlu sunna ma aha dadka shiicada ah ee ku xadgudbay ehelka beytka nebiga ilaahay kuwaana ma aha dariiqoodu waa dariiq dhexe oo markaa waxa weeye mutawasida oo dhexe weeye ma nihin kuwa markaa caayay ee aflagaadeeyey ee eedaanay lahayn dusha ka saaray kuwa ma nihin madda labadna ma nihin kuwa ku xadgudbay ee boos aanu qof walba aanu lahayn gaadhsiiyey kuwana ma nihin subxaan allah waa meel dhexaad waxaanu qaadanaynaa wixii riwaayadii saxiixa ah ee soo aroortay ee sugan waaye fadliga ugu horeeya aan soo qaadanayo waxa weeyaan waa saxaabiga markaa caliy ibn abi aalib radia allahu canhuma saxaabigaas oo ahaa markaa khaliifkii rasuulki ilaahayna ahaa amiiri lmu'miniinna ahaa radia allahu canhu fadligiisa waxa lagu sheegay labada kitaab ee ugu saxiixsan dadka muslimiinta ee sunnada agtooda waa saxiixu albukhaari iyo muslim xadiiskii uu soo warinayo weeyaan sahl ibnu sacd radia allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulki ilaahay wuxuu dhahay waa maalintii dagaalkii markaa waxa weeye khaybar weeyaan dagaalkii khaybar nebigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam laucطiyanna raaya la ucطiyanna araayata gadan rajulan yftaxu allah calaa yadayh wayuxibu allaha warasuulahu wayuxibuhu allahu warasuulahu berritooda waxaan calanka u dhiibayaa nin ilaahay uu gacantiisa ku furaayo magaalada khaybar ninkaasi wuxuu jecel yahay ilaahay iyo rasuulkiisu ninkaasi jecel yahay ilaahay iyo rasuulkiisuna ninkaasay jecel yihiin allahu akbar allahu akbar dhammaan dadkii oo dhan markaa waxay ku seexdeen oo saxaabadii rasuulka ka mid ahaa inuu qof kastaaba uu noqdo shaksiga wanaagsan ee ilaahaya rasuulkiisaba jecel ilaahaya rasuulkiisuna ay isaga jecel yihiin waa maalintuu lahaa cumar ibnu khadaab waxaan tamaniyey oo aan rajeeyey inaan noqdo qofkan subxaan allah subaxii markii lasoo kacay ayuu nebigu wuxuu dhahay ha laygu yeedho caliy ibni abi aalib radia allahu canhu cali baa loo yeedhay calankiibuu nebigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray inuu la dagaalamo yahuuddii degenayd magaalada khaybar markaasu weliba wuxuu ku dhahay xadiiska caanka ahaa weeyaan waa saxiixu albukhaari iyo muslim waa muttafaqun calayh waa saxiix weeye wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam laan yahdiyaka allahu rajulan waaxidan khayrun laka min xumura nicam caliy ibni abi taalib ow in ilaahay uu kugu soo hanuuniya adiga sababtaa hal nin oo keliya ayaa waxa weeye lagaaga jecel badanya inaad heshid geela noociisa cascas ama guduudan inaad heshid riwaayo kalena tilmaamaysa adduunyada waxa ah oo dhan ba taasaa ka fadli badan uu nebiganu tilmaamay marka xadiiskan waxaynu ka qaadanaynaa kow dadka muslimiinta ahlu sunna sida u qiimanayaan caliy ibn abi taalib oo nebigayna adeerkii ahaa radia allahu canhu kow waxa weeye waa ilaah iyo rasuulkiisuu jecel yahy laba ilaah iyo rasuulkiisu isagana way jecel yihiin allahu akbar sidoo kale xadiiskii kale saxiix ahay nebigeena wuxuu inoo sheegay casharati almubashiriina biljanna tobanka saxaabiya jannada loogu bushaareeyey hal mar loogu bushaareeyey ayagoo nool oo dhulka soconay caliy ibni abi taalib ka mid ayuu ahaa radia allahu canhu sidaa aawadeed waxaan rumaysannahay oo caqiidada islaamka ka mid a inuu caliy ibni abi taalib radia allahu canhu ardaa wa karama allahu wajhahu inuu yahay ahliljanna uu yahay oo saxaabadii rasuulka ilaahay kuwii ugu fadliga badnaa ee ugu cilmiga badnaa inuu yahay marka isaga fadligiisu ciiddaasu ka badan yahay kutubo dhan baa laga qoray laakiin xadiis keliyuun baan ka soo qaadanay aanu imaado ehelka beytka waxaa kaloo ka mida faatima bintu rasuuliillah faatima bintu rasuulillah oo ahayd inantii uu dhalay rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam faatimana iyadana hal xadiisun baan soo qaadanaya iyo saxiixan oo saxiix albukhaariga isaguna ku yaalla caaisha waxay soo warisa u fiirsada shiicadu mar walba waxay dhahaan caaisha waxay col ay la tahay walciyaadu billah ehelka beyt caaisha ayaa waxay soo warinaysaa fadliga ay leedahay faatima radia allahu canha sababtoo ah faatima dee iyadu iyadu lix bilood kadib bay nebiga geeridiisii kadib bay geeriyootay caaishana dee dhowr iyo afartan sannadood kadib ayay iyadu geeriyooto markaa dee in badan bay ka dambaysa marka caaisha waxay tiri radia allahu canha waa xadiiskii markuu rasuulku dhimanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa u soo gashay inantiisii faatima markaasuu nebigu dhegta wax ugu sheegay sala allahu calayhi wasalam dabadeedna way oyday fatima oyday mar labaad ba haddana nebigu dhegta wax ugu sheegay si sir ah markaasay qososhay caaisha weydiisay markii nebigu uu geeriyooday ee la aasay kadib markaase faatima waxay tidhi markii ugu horraysan ooyey wuxuu nebigu ii sheegay wuxuu igu dhahay malakuljibriil baa ii yimi calayhi salaam oo igu dhahay yani malakuljibriil baa ii yimi oo sanadkan laba jeer buu qur-aanka ila subciyey sanadadii horena hal hal mar buu ila subcinayay waxaanan u arkaa buu yidhi inaan dhimanayoon geeriyoonay kadibna waan ooyo waan ilmaya bay tidhi faatima waxay tidhi sidoo kale markaan qoslena waxay ahayd wuxuu igu dhahay rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam amaa tardaa an takunii sayida min nisaai ahli ljanna faatimay miyaanad raalli ku noqonayn inaad ka mid tahay sayidad iyo gabadh marwe u ah dumarka ehelka jannada allahu akbar laa ilaaha ila allah dumarka ehelka jannada ayay faatima marwe u tahay oo sayidad u tahay markaa allahu akbar way badan tahay iyada markaa waxa weeye fadligeedu ciddii u baahanna markaa dib ha ugu laabato kutubta markaa ka sheekaynaysa iyo sidoo kale muxaadaraadka aan ka jeedinay ama haddaad soomaaliya u baahataan laftigoodana waad ka heli kartaan gaaldid insha allah waayahay haddaan ka imaado faatima waxaan u imanayaa xasan iyo xusein oo ahaa faatima wiilashii ay dhashay ridwaan ullahi calayhim rasuulka ilaahay wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi uu soo wariyey wuxuu yidhi alxasanu waalxusaynu sayidaa shabaabi ahli ljanna xasan iyo xusein waa dhallinyarada jannada gelaysa waxa weeyaan madaxdooda weeyaan rasuulka ilaahay baa saa sheegay dabcan way yaraayeen marka laakiin rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam waxyi baa u yimi oo u sheegay in xasan iyo xuseinba ay ehlu janno yihiin kow marka labaadna ay madaxda dhallinyarada ehelka jannada ay yihiin allahu akbar allahu akbar waayahay kuwaasi markay yihiin markaa saxaabadii waa cali baynu ka hadalnay iyo faatimaynu ka hadalnay iyo xasan iyo xusein baynu ka hadalnay carruurtii iyaga ka farcantay laftigoodana waa la qiimeeyaa oo dadka muslimiinta ahlusunna way qiimeeyaan ixtiraam gaarana way u hayaan oo waa la qadariyaa oo waa la weyneeyaa sidaa awadeed culammada muslimiintu ee ahlu sunna waxay markaa walaalayaal ay ammaaneen oo ammaan weyn usoo jeediyeen caliy ibnu alxusein ibnu caliy ibn abi taalib oo loo yaqaano zayn alcaabidiin xusein ibnu cali baa dhalay ninka markaa aad baa loo ammaana isagana markaa fadligiisa kuma dheeraanaya laakiin ragga la ammaano ee ahlulbeytka ka mid ah waa duriyadii markaa waxa weye cali ibn abi taalib kasoo farcantay waxa ka mid a cali ibn abi aalib cali ibn alxusein ibn cali ibn abi aalib maxamed ibn alxanafiya oo ahaa isaguna cali baa dhalay oo maxamed ibn xanafiya la dhahdaa radia allahu canhu faatima may dhalin oo cali faatima umay dhalin gabadh kalea u dhasho reer bani xaniifa ahayd oo dee markaa magacii hooyadii baa la raaciyay maxamed ibn xanafiya baa la dhahaa maxamed albaqir jacfar asaadiq muusa alkaadim cali ibnu muusa maxamed ibni cali aljawaad iyo raggaa kale oo ahaa raggii isdhalay ee imaamiyada ah oo inta badan shiicada isnay cashariyadu ay dhowr iyo toban labiyo tobanka nin waxay u yaqaanaan dee waa labiyo tobanka imaam weeyaan marka raggaasi rag badan oo markaa cilmiga ku caana weeyaan oo aqoon leh oo dadka muslimiinta ah ee waxa weeye ahlu sunnadan agtoodana waxa weeye qiimo kale weeyaan waaya haddii aynu aan u nimaadno dilkii loo geystay xusein ibnu cali mawqifka ay dadka muslimiinta ahlu sunna ay ka taagan yihiin ama mawqifkoodu waa maxay waxaa soo koobay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo wuxuu dhahay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi qad akramahu llahu bishahaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku karaameeyey xusein shahaadadii waa la siiyey oo markaa shahiid buu alla ka dhigay subxaanahu wa tacaala wa ahaana bidalika man qatalahu ilaahay wuxuu ku dulleeyey kii dilay ama dilkiisa ka dambeeyey wa acaana calaa qatlihi ama ku kastoo markaa ka qayb galay ama kaalmo u bixiyey dilkii loo geystay aw radiya biqatlihi ama raalli ka noqday dilkii loo geystay xusein ibna cali ilaahay waa ku dulleeyey walahu uswatun xasanatun biman sabaqahu min ashuhadaa kudayasho mudanna waa kudayashona waa u leeyahay kuwii ka horreeyey shuhadada ahaa fa inahu wa akuuhu sayidaa shabaabi ahli iljanna isaga oo xas xusein ah iyo walaalkiiyo xasanana waa waxa weeye ahelka jannada dhallinyarada gelaysa waa madaxdooda weeyaan waqad kaanaa tarabayaa fii cizi alislaam u fiirsada hadalka wuxuu yidhi waxay ku barbaareen oo ay ku soo kobceen islaamku markuu awoodda lahaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine uu yimi ee dowladda uu aasaasay markaas ayay dhasheen markaa xasan iyo xuseen oo iyagu dee kamay qayb gelin hijradii iyo mabay dhalaninba xilliga lam yanaala alajra min alhijra hijrada markaa ajarkeeda iyagu kamay qayb gelin waayo mabay dhalaninba waaya waaljihaadi waalsabri waaladaa fi llahi maa naalahu ahlu baytihi jihaadkii iyo samirkii iyo adkaysigii ama in lo dadkii muslimiinta ilaahay dartii loogu dilo sida aabihii iyo ehelkiisa loo dhibaayay iyagu dee may gaadhin xilligaa iyo carruur bay ahaayeen mabay dhalaninba markaas haddaanay ajarkaa kamay qaybgelin oo karaamada kamay qaybgelin sidaa aawadeed fa akramahum allahu bishahaada labadoodaba ilaahay markaa wuxuu ku karaameeyey shahaada ayuu ku karaameeyey oo ilaahay shahiid buu ka dhigay takmiilan likaraamatihima siuu alla ugu dhammaystiro karaamadooda wa rifcan lidarajaatihima iyo siuu alla sare ugu qaado darajadooda xagga ilaahay agtiisa ah wa qatluhu musiibatun cadiima dilkii la dilay markaa xuseen ibnu calina waa musiibo weyn sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa soo koobay markaa mowqifka dadka muslimiinta ahlu sunna ay ka qabaan markaa waxa weeye dilkii loo geystay xuseen ibnu cali radi allahu canhuma waayahay intaa haddii aan kaga yimaado booska ay ahlu sunnada ay ka joogaan dadka wanaagsan ee ahlka beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa waxaan u imanayaa waxoogaa taariikh yar ama in yar baan ka bixinaya oo kooban cali ibn abi aalib radi allahu canhum ilaahay raalliha ka ahaadee markii uu noqday cali ibn abi aalib uu amiirka uu noqday oo madaxweynehu u noqday dadka muslimiinta ah waxaa bilaabantay fitnadii baa bilaabantay sababta oo ah amiirkii ka horreeyey oo cuthmaan ibn cafaan ahaa radi allahu canhu ayaa la dilay oo si dulmiyo gardarro iyo xaqdaraa loo dilay dabadeedna dadkii markaa waxay ukala qayb u kala qaybsameen laba qolo ayay noqdeen qola waxay tidhi waxaanu raada raadinaynaa oo aan raadacaynaynaa dilka yacni dadkii dilay cuthmaan ibnu cafaan dhiiggiisii ayaan u aargudaynaabay qolas tidhi oo saxaabo waaweyn oo waxa weeye lagu kalsoon yahay oo jannada lagu bishaareeyay ay ka mid yihiin waa kow qolo kale oo markaa imaamu cali radi allahu canhu uu ka mid yahay iyo iyo saxaabo kale ay ka mid yihiinna iyaguna waxay dhaheen xukuumadda dowladda islaamka ha loo hoggaansamo oo fitno ka weyni intaanay dhicin waxa weeyaan mawqifkaasay qaateen mawqifkaasay qaateen markaa laba mawqif oo iska horjeeda ayay ahaayeen isku dhac baa yimi saxaabadii fitnaa dhex timi waa la dagaalamay macrakadii sifiin baa dhacday iyo macrakatil jamal iyo macrakooyinkaasaa dhacay oo dhex maray markaa mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhuma oo joogay isagu dhulka shaam oo wuxuu ku doodayay markaa mucaawiya cuthmaan waxay ahaayeen ilmaadeer bay ahaayeen oo reer bani umayo weeyaan ninkii markaa ugu awoodda weynaa ee dee awoodda lahaa ee qabaa'ilka reer bani umaya ee uu cuthmaan ibnu cafaan uu ka soo jeeday wuxuu ahaa markaa mucaawiya markaa mucaawiya wuxuu dalbaday dhiiggii cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu iyo raggii ka dambeeyey dilkoodii buu dalbaday iyo qisaastoodii cali ibn abi taalib isna wuxuu yidhi waan kuu dilayaa waan kuu qisaasayaa laakiin bishardi waxa weeye adigu hoggaansan oo dowladda islaamka soo galo fitnada hala joojiyo mar midda labaadna xilligan iyo waktigan kuma habboona inaynu dilno anigu waan kula kugu raacsanahay in la dilo dadkii ka dambeeyey dilkii cuthmaan laakiin waktigan maaha mucaawiyana wuxuu leeyahy waa iminka labadaas mawqif baa la kala qaatay iska ilaali taariikhda si qaldan baa laynoo baraa taariikhda si qaldan ayaa laynoo baraa mar kalena waan ku celinaya oo waxaa ka mid a taarikhyahanada soomaalidu si qaldan bay taariikhda dadka u baraan waxa weeye mucaawiya ibn abi sufyaan wuxuu leeyahy radia allahu canhumaa ilaahay raalliha ka noqday isaga iyo aabbihi waa saxaabiga had iyo habeen ay caayaan ay lacnadaan weeyaan subxaanaka rabbana laa ilaha illa allah xasbuna allah wa nicma alwakiil wuxuu dhahay markaa cali ibn mucaawiya wuxuu leeyahay uu taagan yahay aayad qur'aana buu akrinaya wuxuu leeyahay aayadda qur-aanka waman qutila madluuman faqad jacalna liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatli wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu dhahay qofka la dilo waxaa u doodaya oo saldanadii iyo awooddii uu ilaahay uu siiyey faqad jacalna liwaliyihi sulطaanan cidda weliga u ah ayaa markaa awooddii la siiyey kuwaas iyaanay ku xadgudbin dilka oo ha dalbadaan oo keliya ciddii dishay iyo maxkamadda un intaa ha ku ekaadaan iyaanay xadgudbin aayaddaasu markaa mucaawiya taagan yahy wuxuu leeyahay cuthmaan ibnu cafaan waxa weeye waa in adeerkay anaa dadka ugu dhow midda labaadna cidda awoodda lehee yacni qoomkiisa ama qabiilkiisa ka midana anaa jira markaa anigu iminkaan dalbaday in dadkii dilay cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu iminka loo in lay dilo cali wuxuu leeyahay haa waad ku saxsan tahay waan kuu dilayaa laakiin iminka maaha sababtoo ah raggii dilay cuthmaan ibnu cafaan waxa weeye awood bay iminka leeyihiin oo baawer bay leeyihiin marka hore adigu hoggaansan dawladda aynu xoojino fitnadu ha dhammaato kadibna markaa aynu markaa xukunna markaa ma- kadibna markaa aynu xukunna dadkii markaa qisaasta ka dam- ka dambeeyey labada mowqif baa la kala qaatay waa dagaal baa dhacay iyo fitna dhacday ugu dambayn laba nin ayaa la iska soo xulo heshiis hala heshiiyaa la yidhi abu muusa alashcari radi allahu canhu baa dhanka cali ibn abi taalib ka soo baxay dhanka mucaawiyana waxaa ka yimi markaa camru bn alcaas radia allahu canhu heshiiskii intii lagu guda jiray cali wuxuu ku laabtay dhulka ciraaq oo uu madaxu ka ahaa magaalada kuufa ayuu markaa uu madaxu ka ahaa ugu dambayn dagaallo kaloo khawaarijta uu la galayna waa jireen waxaa dhacday markaa in la dilo cali ibn abi aalib cali yaa dilay markaa ma mucaawiyaa dilay ma mu- camru ibn alcaas baa dilay maya xaasha waxaa dilay kuwo qolo ka mid ah ciidankii cali ibn abi aalib radia allahu canhu kuwii shiicadiisa ahaa cali ibn abi aalib radia allahu canhu ee la socday oo dagaalkii sifiin kala qayb galay habaar qabe ku jiray oo la dhaho markaa cabduraxmaan ibnu muljim ibnu muljimkaas oo la socday ciidanka cali ibn abi aalib ayaa wuxuu noqday khaarij buu noqday oo markaa waxa weeye waa kuwii masalati taxkiim waa sheeko dheer weeyaan ayaa markaa uh, qorsheeyey markaa dilkii cali ibn abi aalib maalin maal- maalin markaa waxa weeye subaxii isagoo kusoo socda masaajidkii markaa magaalada kuufa oo salaadii subax uu u soo gelaya masaajidka ayuu u gabaday masaajidkii markuu soo galay buu seef madaxa uu kaga dhuftay radia allahu canhu sidaasuu dhaawac weyn ayuu ku noqday dabadeedna cali waa qabtay ninkii oo waa la qabtay ninkii ibnu muljim ahaa waa seef uu sumeeyey oo bilo dhan uu ka shaqaynayey subxaan allah calaa kulli xaal saddex maalmood kadib ayuu geeriyooday cali ibn abi aalib radia allahu canhu yaa dilay markaa cali cali waxaa dilay waxa weeye waa nin khaarijiya oo khawaarijta ka mid ahaa oo ka mid ahaa markii horena ciidankii caliyi la socday oo iyo shiicadii cali la socotay ayaa markaa dilay eh, radia allahu canhu wa ardaa sidaas ayuu ku shahiiday oo nebigi ilaahina waa sheegay dee ma- ku- waxa weeye kuma dheeraanaya waayo ma rabo inaan eh, taariikhdii ama qisadii cali ibn abi aalib inaan ka waramo wuxuun baan rabay inaan si yaroo kooban aan ini- aan aan uga warramno maxaa dhacay markaa walaalayaal ciddii markaa waxa weeye dilkaa ka dambaysay ee loo aanaynayo waa dadkii deganaa magaalada kuufa dadka magaalada kuufa degana ciidankii cali ibn abi aalib ayay ka mid ahaayeen waxay ahaayeen dad aada u dhega adag dad aada u dhega adag ayay ahaayeen oo saxaabigii rasuulka ilaahay bay maqli waayeen sidaa aawadeed wuu canaantay oo wax walba wuu ku yidhi oo dhan walba lacag waa sii oo xoolo waa sii oo biilkoodii buu sii oo nooc walba wuu sii waxba way maqli waayeen walciyaadu billah waxay ku qoran kutubta shiicada kutubta shiicada anigu ma rabo maanta inaan inta badan so- kasoo qaato ara- erayada iyo hadalka inaan kasoo qaato kutubta ahlu sunna waayo kuwa weyn ka dharagsanahay mowqifkooda waxaan rabaa dadka markaa buunbuuninaya ee shiicada ah inaan kutubtooda hadalladooda ku qoran inta badan aan soo xigto waxa uu dhahay marka cali ibn abi aalib waa kutubta shiicada waxa ku qoran inuu ku dhahay dadkii reer kuufa markuu noolaa wuxuu ku yidhi summun duu asmaac waxaa tidin dad dhegala dad waxa weeye dhegala oon waxba maqlayn haddana dhegale dhega waa leedihidanoo deen waa u jeeda laakiin waxba ma maqlaysaan buu ku yidhi cali wa bukmun duu kalaam mana hadlaysaan haddana waa hadlaysaan buu yidhi wa cumyun duu absaar wax waa aragtaan haddana runta ma arkaysaan iyo xaqiiqada laa axraara sidqan cinda alliqaa xor ma tihidin marka dagaal uu dhaco oo me- yacni meeshiiba dagaal laydinka baahan yahay oo ta markaa xor ma tihidin oo addoomma noqotaan walaa ikhwaana hiqatan cinda albalaa balaayo markay timaadana laydinkuma kalsoonaan karo taribat aydaa- aydiikum war gacmihiinu boorhoobe yaa ashbaaha alibili kuwii u ekaa geela u ekaa geel buu ku tilmaamay cali ibn abi aalib gaaba canhaa rucaatuha oo geeltirihii raacayay la waayey oo uu ka tegay meeshii kullamaa jamactu min janib mar kastoon koox isu soo ururiyo oo aan dhaho bal aan la hadlo koox yagii ka mida subxaan allah tafaraqat min janib dhanka kale haddana ka tafaraaruqayaan dadkaasi waayo waa dadkii deganaa kuufa waa shiicadii markii hore lahayd cali ibn abi aalib ayaan u gargaaraynaa ayuu cali ibn abi aalib uu sidaa ku tilmaamay ma kutub ahlu sunna baa qortay maya kutubta shiicadaa qortay kitaabka nahjulbalaaqa oo ay dhahaan shiicadu ay u tiiriyaan waxay leeyihiin cali ibn abi aalib ayaa laga soo xigtay dhammaan ha- hadallada ku qoran erayadan aan idin akrinayna kitaabkaasi ku yaallaa oo shiicada meel weyn agtooda kaga yaal waa kitaabka la ydhahda nahjulbalaaqa majallada koowaad safxadda boqol iyo toddobiyo siddeetan ilaa boqol iyo sagaal iyo siddeetan ayuu ku qoran yahay cidduu baahan way ku laaban kartaa subxaan allah marka yaa ka dambeeyey dilkii xuseyn cali ibn abi aalib shiica ka dambeysay shiicadii cali ibn abi aalib u hiilinaysay ayaa dilay waxaana markaa sababay arrintaas sababay waa khudlaankii iyo markaa waxa weeye hooggii ay u geysteen waxa weeye ninkii nimankaa shiicadu ama dadkii kuufa deganaa shiicada cali isku sheegayey ay u geysteen saxaabigii rasuulka ilaahay ee cali ibn abi aalib kutubtoodana waa ku qoranta sidoo kale cali oo keliya may dhibine xasan ibnu cali isaga laftigiisana way dhibeen oo xasan waxa weeye markuu cali ibn abi aalib uu geeriyooday ee uu aaskiisii laga soo noqday radia allahu canhu ayaa dadkii muslimiinta waxay u doorteen xasan ibnu cali waxaa loo doortay madaxda iyo khaliif baa loo doortay madaxdii muslimiinta loo doortay khaliif ayuu noqday kadibna dadkii ahlu kuufada ahaa ee uu u taag waayey imaamu cali radiallahu canhu uu u taag waayey ayaa waxay ku qasbeen waxay dhaheen dhulka shaam iyo mucaawiye aynu dagaal ku qaadno waa waayahay baa la yidhi ciidan aada u tiro badan ayaa la abaabulo xitaa saxaabo waaweyn ay ka mid ahayd sida qays ibnu sacad radia allahu canhuma iyo cadiy ibni xatim ata'i radia allahu canhu raggaasi ay ka mid ahaayeen dagaalkii sidii loogu jiray oo lalahaa dadk dadka markaa waxa weye dhulka shaam jooga aynu iska celinno ayaa haddana ay ka dhex bilaabantay dadkii reer kuufa oo shiicadii cali isku sheegaysa dabcan ahna asal ahaan meesha shiicadu ka timi ayaa subxaan allah waxaa ka dhex bilaabmay isqabqabsi dabadeedna waxa weeye waxay dil u geysteen ama ay isku dayeen inay dilaan xasan ibnu cali iminka ayuu qabtay xilka iminka naw buu qabtay subxaan allah idinkaa ku qasboo dhahay aynu la dagaalama dhulka shaam ayagiiba haddana waxay isku dayayaan inay dilaan xasan ibnu cali radia allahu canhu way khiyaameeyeen oo dhagar bay u maleegeen ilamaa iyo markaa ay ku qasab noqotay markaa xasan ibnu cali inuu heshiisuu la galo waxa weeye dadkii muslimiinta ahaa ee deganaa dhulka shaam ee uu hogaaminayay mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhu deetana adigu waxa dhacday heshiiskii ayaa dhacay ama caamuljamaaca waa sanadkii afartanaad ee hijiriyada dadkii muslimiinta ahaay oo dhan waxaa lagu lagu kulmay mucaawiya ibnu abi sufyaan ayaa wuxuu noqday khaliifkii buu noqday iyo madaxweyne ayuu noqday oo xasan ayaa ka tanaasulay oo si uu markaa dhiigga muslimiinta loo kala ilaaliyo waana arrinta nebigeenu uu ku ammaanay xasan ibnu cali isagoo yar oo ilmo yara waa kii rasuulku lah calayhi salaatu wasalaam ina ibnii hada sayid walacala allaha an yuslixa bayna firqatayni cadiimatayn wiilkaygan yar waa sayid oo waa madax waxayna u dhowdahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku heshiisiiyo laba kooxood oo muslimiin oo waaweyn rasuulka ilaahay baa yidhi laba kooxood oo muslimiin oo waaweyn shiicana waxayna leedahay cid kastoo kasoo horjeesata cali bin abi taalib waa kaafiriin walciyaadu billah waxasbuna allah wa nicma alwakiil calaa kulli xaal sidaasi markii ay dhacday ama heshiiskii uu dhacay shiicadii markaa xasan la socotay waxay isku daydeen inay dilaan markuu maraayay deegaanka loo yaqaano matlab saabaad matlab saabaad oo dhulka ciraaq ku taalla ayaa ninkii hogaaminayay faraskii markaa xasan ibnu cali ayaa waxa weeye walaalayaal intuu faraskii buu hogaaminaya markaas wuxuu dhahay allahu akbar a ashragta kama ashraka abuuk war ma waxaad u gaalowday sidii aabbaha u gaaloobay walciyaadu billah ma imaamu cali baa gaaloobay ma xasan ibnu cali baa gaaloobay walciyaadu billah ufiirso u fiirso walaalayaal dabadeedna wuxuu qabtay markaa micwalkiibuu soo qaatay micwalku waa sabarad sabaradii uu sitay buu markaa bawdada ka taagay xasan ibnu cali dhaawac weyn baa gaadhay ilamaayo la xambaaray oo sariir lagu qaadoo la geeyey magaalada madaa'in yy waxay isku dayeen shiicadii isaga la socotay ee waday ee ee hogaanka faraskiisa waday ayaa dilkiisana isku dayday oo dishay subxaan allah waxa weeye isagoo markaa dhaawaca laga qaaday meesha dabcanna xasan ibnu cali sida taariikhda ku cad waxa weeye wuxuu u geeriyooday sun ayuu u geeriyooday suntaasna cidda ugu badan ee lagu tuhmayo waxa weeyaan waa shiicadii weeyaan ama waa qolyahaas weeyaan qolyihii reer kuufa magaalada dadka kuufa degan ayaa lagu tuhmaya walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waayahay xasan iyo xusein markii dee heshiiskii uu dhacay oo mucaawiya uu noqday khaliifkii iyagu waxay ku laabteen magaaladii madiina ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku laabteen dabadeedna mucaawiya markaa dee labaatan sannadood buu dalka xukumayey markii uu geeriyooday ayaa markaa wuxuu la tashaday mucaawiya wuxuu la tashaday dadkii ahla alxilli waalcaqdi iska jira halkaa iska jira halkaa been badan bay ka sheegaan been badan bay ka sheegaan waayo taariikhda sida laynoogu sheego iyo sida saxda waa kala kaaf iyo kala dheeri wuxuu la tashaday ahla alxalli waalcaqdi dadkii markaa taladu ay ka go-aysay buu la tashaday oo saxaaba ay ku jirta buu la tashaday dadkii badhasaabyadiisa u ahaa ee wilaadiya markaa waxa weeye magaalooyinkiisa u xukumayay buu la tashaday waxay isku raaceen markaa walaalayaal in madax laga dhigo ninka loo yaqaano yaziid ibnu mucaawiya oo mucaawiya uu dhalay radia allahu canhu mucaawiya ayaa dhalay yaziid ibnu mucaawiya markaa ninkaasi waxa weeye waagii hore intaanu khaliifka uu noqonin waxa la tilmaamaa inuu hogaaminayo ciidankii ugu horreeyey ee aaday ama ku duulay magaalada qustantiniya ama iminka loo yaqaano istanbul oo rasuulka ilaahay uu dhahay awal jeish ciidanka ugu horeeya ee ku duulaya magaalada qustantiniya ama istanbul iminka loo yaqaano makfuur lahum waa loo dembi dhaaf yaa hogaaminayey yaziid ibnu mucaawiya ayaa walaalayaal hogaaminaya dabcan markii uu xilka uu qabtay dee waxyaalo badan oo lagu eedanaya waa jiraan dilkii xusein ha ahaato yacni dagaalkii uu ku qaaday dagaalkii xara la dhihi jiray magaalada madiine iyo magaalada maka dee dhammaan kuwaasi waa jiraan oo waa eede meeshu jiroo taallo weeyaan laakiin markaad ka hadlaysay taariikhda weynan cadaaladaad ku hadashaa yaziid ibnu macaawiya marka la caayayo ee la lacnadayo waa in markaa wax xaq ah oo run ah lagu haystaa oo eed run ahayn meesha taallaa cadaaladda ayaa sidaayna faraysa subxana allah cadaaladda iyo xaqa ayaa sidaayna faraysa waayahay calaa kulli xaal markaa mucaawiya sidii buu markaa wiilkiisii ayuu ku wareejiyey khilaafadii wuu ku wareejiyey arrintaasina markaa waxa weeye saxaaba saxaabo qaar ka mid ah baycadii way galeen oo raalli bay ku noqdeen qaar ka midana way diideen waa intoodii badnayd laakiin intii badnayd oo saxaabo waaweyn ay ka mid tahay way yeeleen waxaa ka mid ahaa cabdillahi bni cabbaas radi allahu canhu oo isaguna ka mid ah ahlulbeytka cabdillahi bni cabbaas waayo dee cabbaas ibnu cabdilmutalib baa dhalooy nebiga adeerkiya waa ahlulbeyt buu ka mid yahay raalli buu ka noqday maxamed ibnu alxanafiya oo cali ibn abi taalib uu dhalay baycaduu galay cabdullahi ibni cumar oo ahaa saxaabadii ugu waaweyneyd xilligaa noolay raalli bay ka noqdeen oo dee baycada way galeen subxaan allah laba nin marka laga reebo saxaabadii rasuulka ka mid ahaa oo ahaa xusein ibnu cali xusein ibnu cali iyo marka cabdullahi ibnu zubayr radi allahu canhuma labadaa saxaabi marka laga reebo iyo saxaabo kale oo iyaguna markii hore diiday sida ibni cumar oo kale kadibna markii dambe baycada galay marka laga reebo labadaa nin ayaa markaa ugu waaweynaa raggii diiday in ay baycada galaan raggii diiday markaa baycada in ay galaan dabcan xusein markaa iyo cabdillahi ibnu zubayr waxay joogeen magaalada madiine ayay joogeen iyagu waxay aadeen markaa magaalada maka magaaladii madiine way iskaga tegeen oo magaalada makay qabteen dabadeedna markii uu xusein uu tegay magaaladii maka uu tegin dadkii deganaa magaalada kuufa aynu nidhi dad iska khayr badan saa u khayr badan maaha waa dad laga fiican yahay ayaa waxay maqleen inuu mucaawiya dhintay radia allahu canhu inuu saxaabigii mucaawiya u geeriyooday oo khaliifna uu noqday yaziid ibnu mucaawiya xuseynna uu diiday inuu baycada la galo yaziid waaya oo xuseynna uu ka tegay magaaladii madiine uu aaday magaalada maka markaasay bilaabeen inay waraaqa soo diraan markaas ayay bilaabeen inay waraaqa soo diraan walaali waraaqa aada u tiro badan bay soo direen subxaan allah laba nin baa markii ugu horreysay xuseen u yimi waxaa la dhihi jiray cabdullahi ibnu sabc alhamadani iyo cabdullahi ibnu waa'il labadaa nin baa u yimi way u tahniyadeeyeen wayna soo salaameen haddana waxa u yimi boqol iyo konton kitaab kitaabku waxa weye waa warqad ay soo saxeexeen dadkii kuufa oo ay leeyihiin noo kaalay baycaanu kula gelaynaa annaga khaliif kaa dhigayna xusein ibni caliyow radia allahu canhu ay ku qoran tahay oo ay leeyihiin adiga awgaabaan u geeriyoonayna waayahay haddana waraaqo kaley soo qoran ay leeyihiin soo deg deg soo deg deg oo si deg ah u kaalay waayahay waxaa qoray shibis ibnu rabciy xajaar ibnu abjar yaziid ibnu alxaaris gusrat ibnu qays camru ibnu xajaaj azubadi maxamed ibnu cumayra raggaasaa soo qoray soo degdeg bay leeyihin waxay ku qoreen warqadii markaa xusein uu joogay magaalada maka waxay ku qoreen faqad ikhtara aljanaabu wa aynacti simaar haye dhulkii waa cagaaroobay dhulkii waa cagaaroobay sidii roob baa heleen dhulkii oo kale dhulkii waa cagaaroobay xuseinow haye wa aynacti simaar waxa weeye midhihiina in la gooyun bay u baahan yihiin waan gar fa idaa shi'ta haddaad rabtid fa aqbil calayna noo kaalay bay dhaheen fa aqbil calaa jundin laka waxaad u timaadaa askar kuu diyaar oo mujannadatan kuu saanadoodiiyo hubkoodiiba wata waasalaamu calaykum ayay kusoo qoreen waraxmatullaahi wabarakaatu waraaqahaasay usoo direen markaa xusein qoraalkan yaa xaggee laga keenay ma dadka muslimiinta ahlusunna iska qortay maya kutubu shiica bay ku qoran tahay kitaabka muntaha alaamaal ciddii u baahan muntaha alaamaal majalada koowaad safxadda afar boqol iyo soddon ayay ku qoran tahay inay shiicadii joogtay magaalada kuufa ay u qortay waraaqahaas oo ay sidaa ku dhaheen midhihii xilligii la goosanayabay ayay joogtaay xuseen oo noo kaalay markaa magaalada kuufa noogu kaalay subxaan allah shiicadu markaa ama dadkii lahaa waxaan u gargaaraynaa shiica macnaheedu horta waa maxay shiica waa koox shiica waa koox wey afsom afka carabida shiica waxaa la waa koox marka markaad maqlaysid shiicadii cali ama shiicadii mucaawiya waxaa looga jeedaa kooxdii mucaawiya ama kooxdii cali marka markaynu maqlayno shiicatu xusein waa kooxdii markaa shiicada u ahayd ama kooxdii raacsanayd taabacsanayd xusein ibnu cali shiicadan caadigaana de iminka wuxun bay leeyihin ehelka beytkanu raacsannahay waa kooxdii marka ehelka beytka raacsanayd wahaakada waaye markaa shiicadii markaa lahayd cali xuseen ibnu cali ayaanu markaa taageersanahay magaaladii markaa kuufay isugu yimaadeen guriga ninka la ydhahdo sulaymaan ibnu sabd ayay isugu yimaadeen sulaymaan baa istaago wuxuu ku yidhi waar waa u jeedaan buu yidhi oo waa garanaysaan haddaa u gargaaraysaan buu yidhi haddaa u gargaaraysaan xusein oo aad la jihaadaysaan cidda cadowgiisa ah ama colkiisa ah markaa waraaqaha u qoro iyo qoraallada u qora haddaa ka cabsanaysaan tamaryari inay idinku dhacdo ama aad fashilantaan waar ha soo kadinin ninkan falaa taqrabu rajula fii nafsihi war ninkan naftiisa ha ku soo kadinina oo war xuseen buu u jeedaa ha wanjalina oo meel aydaan hubin ha ugu yeedhina fa qaaluu waxay dhaheen markaa laa maya maya maya bal nuqaatilahu caduwahu waxaanu la dagaalamaynaa cadowgiisa bay dhaheen wa naqtulu anfusanaa duunahu nafaha iyagaanan u huraynaa ayo annaga dhimanayna bay dhaheen waa shiicadii joogtay kuufo weeyaan subxaan allah markii waraaqihii haddaba ay ku farabateen xuseen ibnu cali oo jooga magaalada maka oo waxa weeye maalinta keliya lixdan kitaab baa u imanayey lixdan warqadood baa u imanayey oo saxeexan oo raggii kuufo jooga ay soo qorayaan ayaa markaa nin caqli badan buu ahaa xuseyne radia allahu canhu wuxuu diray nin ehelkiisa ka mid oo inaadeerkii ahaa oo ahaa muslim ibnu caqiil radia allahu canhu ayuu diray wuxuu ku dhahay waxaad aadaa magaalada kuufa oo waxaad naga soo hubsataa bal meeshan in ay warkan iyo qoraalladan waxaan ii imanaya inay run yihiin bal soo hubso muslim waa baxay marka muslim ibnu caqiil weeyaan waa baxay radia allahu canhu wuu tegey isagu muslim ibnu caqiil iyo xusein ibnu calina waa walaal waayo caqiil iyo cali baa walaala ah marka waa ilmaadeen ruma bay ahaayeen muslim wuu baxay marka magaalada madiinuu sii maray laba nin buu ka kaxaystayo waddada tusa meel saxaraa bay aadeen labadii nin ee waxa weeye daliilka u ahaa ama waddada tusaaya halkii bay ku dhinteen harraad bay u dhinteen harraad iyo oon bay u dhinteen biyo la-aan warqad buu soo qaray muslim ibnu caqiil wuxuu yidhi ma sii socdaa mise waan ka soo laabtaa meeshii wuxuu dhahay xuseen maya hore u socoy lama aad ka tegtid magaalada kuufa waa baxay muslim ibnu caqiil wuxuu aaday magaaladii kuufa ayuu aaday magaaladii kuufa ayuu aaday wuxuu ku degay daartii ninka la ydhahda muslim ibnu cawjasa riwaayo kale waxay tilmaamaysaa wuxuu ku degay ninka la ydhahda mukhtaar ibnu cubayd athaqafi mukhtaarkaasina waa ninka loo yaqaano mukhtaar ilkadaab mukhtaarkii beenaalaha ahaa ee markii dambe jeishu tawaabiin iyo ciidankii toobad keenayey ee shiicada ka mid ahaa dabcanna wuxuu laayey raggii dilay cali raggii dilay xuseen ibnu cali oo dhan ninkaasaa dilay intoodii badnayd laakiin beenaal uu ahaayo nebinimu sheegtay nebinimo ayuu mukhtaarkaasi sheegtay subxaan allah shiicada agtooda laakiin nin aada u weyn ayuu ka yiri marka labadaa nin allahu aclam ilaahay baa uga guri ka mida labadaa nin muslim ibnu cawjasa ama mukhtaar ibnu cubayd athaqafi labadaa nin mid ka mid a ayuu gurigiisii ku degey gurigoodii ku degay dadkii baa maqlay waxay dhaheen nin uu soo diray xusein ibnu cali baa wuxuu joogaa magaalada markaa kuufa dadkii koof kuufa joogoo dhan baa isku soo shubay gurigii markaa oo yimi maxay rabaanay ka rabaan guriga baycaan la gelayna bayco ayaan la gelaynaa xusein ibnu cali baycadu waa maxay waxaan ugu heshi kula heshiinaynaa in uu noo yahay madaxweyne iyo khaliifuu noo yahay waa laga qaaday marka way dhaarteen kitaab jaamaca ku dhaarta way ku dhaarteen ilaahay baan ku dhaaran ayay dhaheen waanu gargaaraynaabay dhaheen oo xoolahayaga iyo nafahayagama waan u huraynaabay dhaheen waxaa baycada galay oo muslim ibnu caqiil warqadda uu ka saxeexay oo dhaarta wada maray dad gaadhaya laba iyo toban kun qiyaas xilligaa laba iyo toban kun waa tiro aada u badan laba iyo toban kun itinaa cashara alf laba iyo toban kun ayay ahayn tiradoodu waayahay haddana way kasii badnaadeen oo waxay noqdeen siddeed iyo toban kun oo qof baa baycada u la galay xuseen ibnu cali inuu madaxweyne u yahay oo khaliifu yahay shiicada laftigooda agtooda kutubu shiica waxaa ku qoran in ay gaadheen arbiciin alf afartan kun inay gaadheen dadkii qoraalkaa qoray ee dhaartay subxaan allah dabcan dee magaalada kuufa waxaa dee matalayay dowladdii umawiyiinta ayaa de xilliga dalka haysatay nin baa u joogay oo waali ka ahaa ninkaasina saxaabi rasuul ayuu ahaa waxaa la dhihi jiray nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma nucmaan ayuu ahaa nucmaan markaa walaalayaal nin wuxuu ahaa diinle waa saxaabi weeye waa nin diinle oo alla ka cabsanay waa uu isugu yeedhay dadkii waayo de markuu arkay waxaasoo dad sideed iyo toban kun oo qof oo guri markaa qolaba tegaysa meeloo bayco la gelaysa xusein ayuu markaa waxa weeye uu isugu yeedhay salaadii ayuu isugu yeedhay waa u khudbadeeye wuxuu dhahay waar dadka muslimiinta ninkaas yaziid la dhaho ayay doorteen ama bayca ay la galeen firqa yani jamaacada islaamka ha kala kaxaynina oo waxa weeye wadajirka muslimiinta ha kala jajabinina nin ka midaba canaanto yidhi war si hadalyaoo daciifa baad ku hadashay buuri marka ninkii nucmaan ibnu bashiir radi allahu canhu wuxuu dhahay laan akuna min almustadcafiina fi taacati illah axabu ilaya an akuna min alacaziina fi macsiyati illah ilaah baan ku dhaartay buu yidhi inaan ka mid noqdo dadka tamarta yar ee ilaahay laakiin daacadiisa ilaahay adeecaya laakiin iska tamarta yar ayaan ka jecelahay buu yidhi inaan ka mid noqdo kuwa ilaahay caasinaya xoogga waaweyn nin ilaahay ka cabsanaya oo saxaabi rasuula buu ahaa dabcan ninkii yaziid ee khaliifka ka ahaa dee dowladda oo dhan markii uu maqlayn magaaladii kuufo ay faraha inay ka baxda ay ku dhowdahay oo bayco ay la galeen muslim ibnu caqiil wuxuu casilay saxaabigii markaa nucmaan ibnu bashiir waana waxa weeye wax ilaahay uu wada weeyaa saxaabiga nebiga calayhi salaatu wasalaam meesha isagu kama kumuu ceeboobin ee waxa weye waa laga casilay jagadii waa laga qaaday wuxuu markaa uu soo cayimay oo uu doortay markaa yaziid ninka la dhahdo cubaydillahi ibnu ziyaad ninkaa magaciisa qabsada cubaydillahi ibnu ziyaad hada kaasi waxa weeye waxa weeye kaasi waa habaarqabaha ugu weyn weyn habaarqabihii ugu weynaa waxaa la dhahdaa cubaydillahi ibnu ziyaad wuxuu markaa ka telinayay markii hore magaalada basra deetna yaziid wuxuu ugu daray wuxuu yihi basra iyo kuufo labadaba adaa ka talinaya ayuu yidhi labadaba adaa ka talinaya waa soo baxay markaa cubaydillahi ibnu ziyaad magaaladii kuufuu yimi wejiguu soo duubtay wejiga ayuu soo duubtay maruu dee wejiga kusoo duubtay si aan loo garanin waxay dadkii magaalada kuufo jooga dee baycaday xuseen la galay waxay u malaynayeen in qofkan wejiga soo duubtay inuu yahay xusein ibnu cali waayo waxay filayeen inuu xuseen u yimaado xuseen bay moodeeno waa iska farxeenba subxaana allah waa isaguna afkuu iska soo duubtay qasrigii magaalada meesha looga talinaya buu aaday subxaana allah waa iscadeeye wuxu hi anigu waa cubaydillahi ibnu ziyaad waa markaa waa tahdiid buu bixiyey iyo cagajuglayn wuxuu yihi dowladda magaalada dimashik iyo dhulka shaam ayaa ciidan baa ka imanaya ku kasta oo baycadii uu yaziid markii hore uu la galay ka baxay waxa weeye xasuuqayabaa idin imanaya cabsi baa gashay dee nimankan waa dadkii kuufa hadday cid wax u tarayaan cali ibn abi taalib bay wax u tari lahaayeen hadday cid u hiilinayaan xasan ibnu cali bay u hiilin lahaayeen waa la iska garanayaa lacagtii iyo wixii bay damaaciyeen oo hunguri baa galay qaar badan oo markaa baycada markii muslim ibnu caqiil waraaqaha u saxeexay subxaana allah markii uu ninkaasi uu yimi ayay kala dareereen sidoo kale wuxuu diray ninkaasi waa cubaydillahi ibnu ziyaad weeyaan wuxuu diray nin la dhahdo macqal macqalkani waa nin addoon ahaa iyo u adeegaya markaa waxa weeyaan cubaydillahi ibnu ziyaad waa basaas iyo jaasuus weeye jaasuuskaa wuxuu ku dhahay ama basaaskaa waa il wareegayse ishaa wareegaysa wuxuu ku yihi waxaad aadaa meeshan muslim ibnu caqiil dadku ay baycada kula gelayaan halkaa aad warka iga kan buuri saddex kun oo dirham lacag gaadhaysana waa u dhiibay waa baxay markaa ninkii la dhihi jiray macqale basaaska ahaa masaajidkii buu yimi ninka la ydhahdo hani ibnu curwa oo ka mid ahaa dadkii baycada la galay muslim ibnu caqiil dee xuseen baycada la galayay oo muslim ibnu caqiilna wuu u doortay khasnadhayaha ninka lacagta u haye hubkan iyo waxaana usoo iminay ayuu markaa waxa weeye uu la kulmay ninkiibuu lacagtii u dhiibay wuxuu yidhi waxaan ahay nin ka yimi dhulka shaam oo jecel ehelka beytka xusein baan u gargaarayaa sidaas wuu sheegtay waa farxay ninkii hani ibnu curwa wuu soo dhoweeyey maalin walba wuxuu la fadhiisan jiray hani ibnu curwa iyo muslim ibnu caqiil buu la fadhiistaa habeenkiina wuxuu tagaa qasriga cubaydillahi ibnu ziyaad warkiibuu ku akriyaa wax alaaliyo wixii meeshaa dhacay buu dee ku akriyaa subxaana allah ila waa basaas si il wareegaysa walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waa yahay dabadeedna ninkii muslim ibnu caqiil ee uu xuseen uu soo diray radi allahu canhu wuxuu wuu iskaga tegey markaa gurigii uu joogay wuxuu aaday guriga ninka la ydhahdo shariik ibnul acwar shariik ibnul acwar waxa weeye waa nin ka mid ah qabaa'iladii magaalada deganaa waa kaaba qabiil ama waa madax qabiileed weeye suldaan caaqil malaaq siday soomaalida marba u taqaana ama garaad weeyaan ninkaas ayuu cubaydillahi ibnu ziyaad wuu xanuustay ninkaas shariik la dhaho cubaydillahi ibnu ziyaad baa dee maadaama uu nin suldaane uu yahay inuu soo booqda buu doonay uu tegay gurigiisii muslim ibnu caqiilna gurigan ayuu joogaa shariik uu leeyahay ayuu joogaa shariik baa wuxuu ku dhahay muslimow waa gurigayga ayuu imanayaa habaarqabihii iminka la doortay cubaydillah ibnu ziyaade waana nin xun weeyaan waana dabcan waana nin xun weeye ninkaa xun halkaa ugu gaba gurigayga waxaan dhahayaa war biyo isiiya marka aad maqashid biyo isii soo baxo ninka dil ninka dil markaa markaan ku dhaho biyo isiiya soo baxo ninka dil oo ishaaraha ku noqotiyo tilmaam waayahay buu yidhi meel buu ku gabaday muslim ibnu caqiil ninkii cubaydillaahi ibnu ziyaad iyo addoommadii u adeegayay baa soo galay gurigii soo galay shariif baa dee la hadlay oo soo dhoweeyey dabadeedna wuxuu idhi actuunii maan war biyaysiiya oo ay macnaheedu tahay ishaaradii dee ninkii habaarqabii uu soo galay kaala dil muslim ibnu caqiil wuu soo bix waayey markaa muslim ibnu caqiil radia allahu canhu wuu soo bix waayey laba jeer saddex jeer buu qayliyey wuu soo bix waayey markii dambe wuxuu yihi xitaa aniga naftaydu ha halaagsan tahe biyo nasiiya buu yidhi mid addoommadii cubaydillahi la socday baa markaa u iijabiye cubaydillahi ibnu ziyaad oo ku dhahay meesha shirqool baa jiray naga baxi uu baxay markaa ninkii cubaydillahi ibnu ziyaad uu ka baxay gurigii shariif baa ninkii u yeedhay muslim ibnu caqiil wuxuu yihi war maxaad ninkii u dili weyda habaaqabaha ahaa wax yar buu kuu jiray muslim ibnu caqiil nin diinla weeyaan waa nin ilaahay ka cabsanaya wuxuu yihi waxaa iga soo gaadhay rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay laa yaftaku muumin qofka muuminkaa wax ma shirqoolo taasaa iga soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam waxaan kaloo karaahiyeystay buu yidhi inaan gurigaaga dhexdiisa aan ku dilo yacni qof markaa waxa weeye marti ku ah inaan dilo taana waan karaahiyeystay buu yidhi subxaana allah cubaydillahi ibnu ziyaad wuxuu ku laabtay qasrigiisii magaalada kuufuu ku laabtay waayahay dabadeedna wuxuu yidhi madaxdii buu la hadlaya salaadiintii magaalada wuxuu yihi ninka la dhahdo hani ibnu curwa muxuu iga iman waaye buu yihi ila waa hani ibnu curwana waa nin qabiil qabaa'ilada madax u ah wuxuu yihi ninkaasi muxuu iigu iman waayey ilow nin cusub ayaan aho inu isoo salaamo bay ahayd oo cuqaashoo dhan iyo dee salaadiintoo dhan baa isoo salaamay marka inuu ninkaasi ii yimaado ayay ahayd muxuu iigu iman waayey waxaa lagu dhahay ninkan hani ibnu curwa waa nin xanuunsanaya weeyaan wuxuu yihi siduu u xanuunsanaya waxa isoo gaadhay inuu subaxa hore uu fadhiisto albaabka kaabadiisa hortiisa waa ninka fadhiista ilan basaas buu haystaa ninkii macqal baa meesha u jooge hani ibnu curwo warkiisa waa la hayaa subxaan allah aduu calaa kulli xaal ninkii hani ibnu curwa waa loo yeedhay wuxuu soo galay qasrigii cubaydillahi ibnu ziyaad cubaydillahi ibnu ziyaad wuxuu ku yidhi turiidu qatli wa uriidu xayaatahu wa yuriidu qatli buu anigu waxaan rabaa inuu noolaado isna wuxuu rabaa inuu i dilo hani ibnu curwa baa wuxuu hi war maxaad uga jeeda wuxuu dhahay war muslim ibnu caqiilme xaggaad geesile waa kii gurigaaga kusoo degeen wuxuu dhahay war ninkaasi waa nin marti ii ah manaan ku odhanin anigu igu soo deg ee isagaa igu soo dego waa nin marti ah mana tusayo buu yidhi erey caana buu yidhi marka wuxuu yihi wallahi law kaana taxta qadami maa rafactuha ilaah baan ku dhaartay muslim ibnu caqiil oo martidayda ah haddii uu lugtaydan hoosteyda uu ku jiro lugtayda wallahi sara ugama qaaden buu yidhi subxaana allah nin waxa weeyaan dee waa waa diin buu leeyahy oo ma martidaadii adigoo kula joogtay ayaad intaad soo qabatid bad odhan lahayd hala gowraco de waxaan caqliga geli karin weeyaan soomaaliduna dhaqanka adduunka waxa weeye dhaqankaasi aad buu uga dabargo-ay dhaqanka noocaase martida in sidaa loo loo hagaajiyo wuu ka dabargo-ay adduunyada dadka soomaaliyeed mooyaane dadka soomaaliyeed mooyaane waayo ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal ummad kasta iyo qoom kastaba ilaahay akhlaaq buu siiyey carabta hadduu ilaahay uu ugu deeqay markaa aftahanimo iyo luuqadu ugu deeqay dadka soomaaliyeed waxyaalihii ilaahay uu ku manaystay waxaa ka mid ah taariikhda adduunka u gashay anigu waxaan ku leeyahay taariikhda adduunka u gashay waxaa ka mid ahaa martida in ay u dhintaan martida subxaana inay martida u dhintaan waa dhaqan aynu inagu leenahay ibnu batuuta sheegay toddoba boqol oo sannadood markii uu yimi dhulka soomaalida uu yidhi dadkaasi waa dhaqan adduunkaba ka ka dabar go-ay oo ah qofka martida in yacni waxa weeye si wanaagsan loo sooro ayay leeyihiin dhaqankaana soomaalidu ilaa iyo hadda way leedahay walow aa iminka waxa weeye soo xumaanaysa weeyaan walaali calaa kulli xaal walaalayaal ninkii marka waxa weeye hani ibnu curwa wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay anigu keeni maaya buu ihi muslim ibnu caqiil markaa wuxuu yihi ii soo dhaweeyey waa loo soo dhaweeyey ul uu sitay buu halkaas wejiga kaga dhuftay wejigiibaa dakramay sankaa jabay ninkii dhiig baa afka ka da-ay wuxuu yihi xaruuriyiintaas ka mid noqotiyo khawaarijta dhiiggaaga ay kaa bannaan halkaasi wuxuudha buu yihi loox waa loo qabtay markaa subxaan allah ninkii muslim ibnu caqiil markaa wuxuu maqlay dee in ninkii hani ibnu curwe gurigiisa uu joogi jiray in la xidhay oo dee guri qasrigii cubaydillahi ibnu ziyaad uu ku jiro markaa wuxuu yihi ciidankii dadkiisi buu isugu yeedhay dadkii baycada la galay dee kuufo joogay ayuu isugu yeedhay wuxuu ihi yaa mansuur amit hada soo baxa buu yihi ilan waa dadkii reer kuufe yaa soo baxaaya sideed iyo toban kun baynu nidhi ama afartan kun baynu nidhi baa baycada la gashay xusein ibnu cali waxa u yimi afar kun baa u yimi sideed iyo tobankii kun nimankii waxa u yimi afar kun oo keliya bismillahi araxmaani raxiim bal u fiirsida walaalayaal siday uga ballan baxeen afartii kun buu kaxaystay muslim ibnu caqiil qasrigii buu markaa isku weer uu ka qabtay qasrigii ayuu isku weer uu ka qabtay subxaan allah cubaydillahi ibnu ziyaad wuxuu salaadiintii magaalada ayuu qasriga uu ku haystaa deetana wuxuu ihi waryaarahan dhegeyst waayo waa laga tira badnaa wuxuu ihi odayaashiibuu markaa u hadiday wuxuu ihi dhulka shaamaya iminka ciidan baa ka imanaya waa u hadiday wuxuu ihi biilkiina laydinka goobsanaya adigu dhan walba waa ula dhigay odayaashiibuu faray inay carruurtoodan dib ula noqdaan odayaashiibaa marba qasriguu mid ka soo baxa wuxuu dha waray ciddii qabiilkayga ahow iminkaba ha ku dhimanina meesha iskaga bax ninkii muslim macaqiil ciidankiisii marba dhan baa jabaya marba dhan baa jabaya sidiibaa markaa waxa weeye gabadh kastaaba intay soo orodo oo dadkii kufa degana ayay wiilkeeda ku dhegaysaa dhahaysaa ha ku dhimanin halkan goobta ha ku dhimanin way la oroday ninkii muslim ibnu caqiil markaa radia allahu canhu waxaa ku soo hadhay sidii mar boqole uga cararaysay waxaa ku soo hadhay afar boqol oo shan boqol oo qof baa ku soo hadhay shan boqol oo qof afartii kun shan boqol baa ka soo hadhay salaadii maqrib waxa weeye waxaa la tukaday siday marba u firdhanayeen soddon qof baa la tukaday shan boqol bay ahaayeen laba boqol baa booday haddana saddex boqol bay noqdeen gelinkii dambe saddex boqol bay ahaayeen maqrib waxaa la tukatay soddon qof salaadii cishina keligii buu ahaa waa ninkii ay u yeedheen sideed iyo toban kun waraaqaha u qoreen waraaqaha ee dhaarta iyo ballanta lala galay salaadii cisho keligii buu noqday inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dabadeedna waddaday la garan maayo magaalada umuu dhalanin cid waddada tustana ma garanayo habeenkii buu iska warwareegay meelaha gabadh guri buu iska garaacay albaabkii gabadh baa ka furtay waar maxaad ahayd bay gabadhii ku tiri wuxuu ihi b a c biyay siisay biyihii buu cabbay albaabkii gabadhii iska soo xidhay waddadii albaabkii markaa taabadii buu iska fadhiistay gabadhii haddana mar kale albaabkii furtay way yaabtay waar miyaanan biyo ku siinin haawadi siisay haddana maxaad kaabadda ka fadhidaa waxa uu yidhi waxaan ahay ninkii muslimna caqiil ayaan ahay buu yidhi nimankan dadkan kuufa waxa weeye dhagar bay noo maleegeen been bay noo sheegeen ee mana marti qaadi karaysaa oo waxa weeye ma ihooyi karaysaa waxay ku tiri war bal soo gal guriga gurigii buu soo galay muslim ibnu caqiil qol bay markaa qolkii martiday geysay cuntay markaa siisay marba qolkiibay gelaysaa cuntay u geenaysaa wiil ay dhashay baa markaa guriga soo galay wuxuu arkay hooyadiiyo marna qolkan gelaysa marna kasoo baxayso cunto nin udiyaar cid u diyaarinaysa wuxuu ku dhahay waayo cidda guriga ku jirta islaantii way diiday inay sheegto ugu dambeyn markuu ku qasbay waxay tiri waa ninkii muslim ibnu caqiil weeyaan subxaan allah wiilkii subxii markii la gaadhay buu orday walaalkii buu u sheegay cabdiraxmaan la dhihi jiray cabdiraxmaankiina wuxuu u tegay aabihii oo la fadhiya cubaydillahi ibnu ziyaad waa hadda waa ninkii dhammaye qasr magaalada haystay ayuu la fadhiyaa deetana dhegtu ugu sheegay cubaydillahi ibnu ziyaad sidaasuu dheg indhaha ugu fiirinaya waxaan loo sheegayo markaasuu wuxuu ku dhahay nink odaygii buu ku yii war muxuu ku sheegay ninku markaasuu dhahay wuxuu igu yidhi muslim ibnu caqiil baa gurigiini jooga wuxuu ihi waar nooka ninka laa xawla walaa quwata illaa billah iminka ken buu yidhi iminka nawi ken buu yidhi ninka adi kale adiga iyo isagaba laydima arkaayo subxaana allah waa orday askar iyo ciidan baa la kaxaystay ninkii muslim ibnu caqiil calaa kulli xaal adigu gurigii baa loogu tegay waa lagu dumiyey dhiig badan iyo sankaa biyo dhiig baa laga keenay gurigii bay gubeen qasab baa lagu soo kaxeeyey subxaan allah waa ooyey markaa muslim ibnu caqiil radia allahu canhu waa ooyey markaasaa lagu yihi war niyo maxaad la ooyeysaa wuxuu hi wallahi anigu naftayda lama oynaye anigu waxaan la oynayaa buu ihi waraaqihii beenta ahaa iyo ballamihii beenta ahaa ee xusein ibnu cali oo soo socda oo magaaladii maka ka yimi oo kuufo ku soo socda aan u diray baan ku ooyayaa buu yidhi waa la kaxeenay waa la keenay waxa loo keenay markaa ninkii cubaydillahi ibnu ziyaad ahaa baa loo keenay hortiisaa lasoo istaajiyey cubaydillahi ibnu ziyaad wuxuu yihi aduu hadalla waxbaa dhex maray wuxuu dhahay innii qaatiluka muslim ibnu caqiilo waa ku dilayaa buu yihi muslim ibnu caqiil wuxuu ihi waaye ii ogolow haddaba aan dardaarme wuxuu ihi dardaaran waa yahe sidaasuu u fiiriyey hareeraha qofuu ku kalsoon yahay waa waaye markaa wuxuu arkay nin la ydhahdo cumar ibnu sacad cumarkaas isaguna waa habaarqaba weeyaan laakiin waxaa dhalay aabihii waa saxaabigii rasuulka ilaahay ee sacad ibn abi waqaas weeye radia allahu canhu ardaa cumar ayaa markaa la dhahaa isaga cumar isagu waxa weeye isagu waa habaaqabe waayo waxa weeyaan walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafna naf kale dembigeeda ma xambaarto aabbaha iyo saxaabiga ayaad waxaad noqon kartaa daalimka adduunka ugu weyn waa yahay cumarkiibuu u yeedhay wuxuu ku dhahay warniyow saddex shay baan kuu dardaarmayaa buu yidhi kolleyba waa lay dilayaa marka uu la i dilo maydkayga asturo yaan la isalbinin oo markaa ii ballanqaad inaad i aasi sidaad i asturaysid waa kow laba wuxuu yidhi now toddoba boqol oo dirham ayaa dayn lagaga leeyahay magaalada kuufe dayntaana iga bix waa laba saddex wuxuu yidhi xuseen ibnu cali waa ka yimi magaaladii maka oo magaalada kuufe ayuu kusoo socdaa ee cid u diro warka u sheegto waxaad ku dhahdaa dib u noqo cubaydillaahi ibnu ziyaad baa saasuu fiirinaya indhaha saasuu ugu rogrogaya ila waa habaarqabihii weynaaye wuxuu dhahay war kaalay muxuu kuu sheegay war saddexdiiba waa u sheegay subxaana allah saddexdaasuu ugu yidhi wuxuu dhahay saddexdaba u ballanqaad waa loo ballanqaaday muslimna caqiil waa la qabtay isagoo tahliilanaya allahu akbar laa ilaha illa allah leh qasriga halka ugu sarraysay intay geeyeen ayay madaxa ka gooyeen madaxii baa dhulka kusoo dhacay xag jidhkiisii dambena way kasoo daba tuureen way dileen ninkii hani ibnu curwa ahaana waa lasoo qabtay isagana sidii o kale loo dilay waana la salbiyey isaga walciyaadu billah rag kaloo meesha joogana wuu qabtay cubaydillahi ibnu ziyaad isna wuu dilay wixiiba waa laayay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waa yahay intaas waxa weeye waa ninkii uu diray xuseen ibnu cali magaalada kuufa uu u diray sidaasaa loo galay yaa laayay oo ballantii ka baxay waa shiicadii xuseen u gargaaraysay ayaa saa u gashay walaalaya waa shiicadii xuseen u gargaaraysay iyo shiicadii cali u gargaaraysa weeyaan ee nimankan iminka shiicada sheegta ay kasoo jeedaan wey waayo xuseen waa soo baxay isagu dhanka kale aynu noqon xuseen waa soo baxay radia allahu canhu wuxuu go-aansaday inuu kasoo baxo magaaladii maka ayuu ayuu go-aansaday saxaabo badan baa markaa waxa weeye la talisay oo ku tidhi ha aadin magaalada kuufa waa magaalo habaar qabta dadka joogaa dad habaar qabayaala ah dib u xasuuso aabbaha waxay siday u galeen oo ahaa cali ibni abi taalib dib u xasuuso walaalkaa xasan ibnu cali siday u galeen subxaana allah wuxuu dhahay aniga miyaydaan arkaynin waxa waraaqa lay keenay wuxuu hi siddeed iyo toban kun oo warqadood baa lay keenay oo laygu ballan qaaday waxa weeyaan in ay baycada ila galeen ibnu cabbaas baa la teliyey saxaabadii rasuulka intii nooleed intii badnaydee markaa waxa weye halkaa joogta waa la talisay ibnu cabbaas walaalkii oo maxamed ibn alxanafiya la dhaho abu saciidan alkhudriy radi allahu canhu wuxuu ku yihi xasan xusein ow ha bixin buu yihi maxaa yeelay kuwaasi waa ku aabbaha wuxuu ka sheegay nimankaa reer kuufa waa kii ku lahaa ilaah baan ku dhaartay waan u cadhaysanahay buu yihi iyaguna way ii cadhaysan yihiin waan ka daalay buu yihi iyaguna way iga daaleen ayuu markaas sidaas u dhahay aabbaha iyo ha tegin buu yihi wuxuu dhahay waad ii nasteexaysay si wanaagsan baad iigu nasteexaysay laakiin de go-aankaana iskale subxaana allah waxaa kaloo markaa waxa weeye la teliyey cabdullahi ibni cumar radi allahu canhuma cabdullahi ibnu jacfar oo xusein inaadeerkii ahaa radi allahu canhu saxaabadaasoo dhan ayaa markaa la talisay dabcan sababta ku kaliftay in uu baxo markaa waxa weeye xusein oo iyadoo saxaabadii ay la talisay iyo dee dad badan oo ehelkiisa ay la taliyeen inaanu tegin waxa kow ah horta waa qadaru raxmaan qadarullahi maa shaa facal ilaahay wixii uu qadaray siduu u qadaray bay u dhacaysaa mar walba taasi waa kow oo qadarka cid sheegaysaa ma jirto waa kow laba waxa weeyaan waxa waxa ku kalifay inu xuseen uu kasoo baxo magaalada maka waxa weeye waraaqahan ciiddaa ka badanay siddeed iyo tobanka kun ah iyo sidoo kale muslim ibnu caqiil oo isaguna warqad soo diroo yidhi nimankii afartan kun dad ku dhow ayaa baycada kula gashee soo baxa subxaana allah warka dee weli muu soo gaadhay markaa xuseen sidaasuu kusoo baxay radia allahu canhu intuu jidka kusoo jiray markaas ayuu ogaaday markaa walaalayaal waxaa ka hor yimi horta nin la dhahdo farasdaq oo nin gabyi jiray ah ayaa ka hor yimi markaasu xuseen wuxuu ku dhahay iiga warran magaalada kuufa dadka jooga wuxuu yihi dadka magaalada kuufa joogaa qalbigoodu horta adiga way kula jiraan laakiin seeftoodu waxay la jirtaa reer bani umayo waa ku dilayaan buu yihi subxaana allah wuxuu hi run baad sheegtay subxaana allah waa soo baxay markaa xuseen markii uu soo dhowaado magaalada kuufe u dhow yahay ayuu warkii helay in ninkii muslim ibnu caqiil oo inaadeerkii ahaa si xun loo dilay dadkii magaalada kuufana siddeed iyo tobankii nin ee been wixiiba ay ahaayeen markaa waxa weeye bayco beena inay galeen oo ay adduunye ka doorteen waxa weeye ninkii saxaabiga rasuulka ilaahay ee ay u gargaari lahaayeen subxaana allah xuseen markaa waa waxaa la socday caruur uu dhalay muslim ibnu caqiil uu dhalay muslim ibnu caqiil carruurtiisiba waxay tidhi ilaah baan ku dhaartay dib u laaban mayno ilama ayaa aanu aabbahayo usoo aargudno dib u laaban mayno bu xuseen intuu soo socday dad acraab oo reer baadiya ah baa soo raacay markaas ayuu ogaaday ina kolleyba inay kolleyba lagama maarmaan ay tahay inuu dagaal u dhacayo markaa wuxuu yihi ciddii dib u laabanaysay dib u laabta buu yihi markaa qaar badan oo acraab oo dee markii horeba iskala socda waa iska laabteen lixdan qof bay ahaayeen oo ehelka beytkiisa ka mid ahaa ayay u badnaayeen sagaal iyo toban baa ka mid ahaa caruurtii faatima ay dhashay ama kasoo farcantay ka mid ahaa subxaan allah waa soo baxay markaa xuseen waa soo dhawaaday cubaydillahi ibnu ziyaad habaarqabihii kuufe haystay markaa wuxuu soo diray ciidan ayuu soo diray wuu hogaaminaya nin la dhahdo xuru ibnu yaziid ku nin ahaa xuseen wuxuu filayaa in dee dadka kuufe ay isaga u gargaaraan markuu ciidankaasi yimi buu yidhi xuseen ma annaga nala jirtaa mise waad naga jirtaa macnaha ma anagaad nala ma ayaga ka dagaalamaysaa mise waad naga soo horjeeddaa aadaa nala dagaalamay wuxuu ihi maya adaanu kaa soo horjeedna aan kula dagaalamayn subxaan allah wuxuu dhahay wa meeya nimankii reer kuufa ee kutubada soo qoray ee waraaqaha soo qoray laa xawla walaa quwata illa billahi buu yidhi subxaan allah wuxuu degay markaa xuseen wuxuu degay magaalada la dhahdo karbala magaaladan karbala la dhaho dabadeedna dadkii buu weydiye wuxu uhi magaaladan waa maxay waxaa la yidhi waa karbala markaasuu xuseen wuxuu yihi allahuma inii acuudu bika min alkarbi walbala xuseen baa wuxuu yihi min alkarbi walbala u fiirso karbi waxa weeye waa dhibta albalana waa balaayada ilaahayo waxaan kaa magan galay kurbashada iyo dhibtaan kaa magan galay iyo balaayada magaaladii uu xuseen u bixiyey karbun wa balaa dhib iyo balaayo waxa weeye shiicadu way u xaji tagtaa shiicada magaaladii ugu weynay karbala karbala xuseen wuxuu yihi waa karbun wa balaa waa kurbasho iyo balaayo buu yihi xaggay ku qoran tahay kutubta shiicaday ku qoran tahay ma aha kutubta markaa waxa weeye ahlu sunna oo keliya kutubta shiicaday ku qoran tahay kitaabka muntaha alamaal majalada koowaad safxadda afar boqol iyo koob iyo toddobaatan ciddii u baahan subxaan allah cubaydillahi ibnu ziyaad wuxuu soo diray markaa nin la dhahdo cumar ibnu sacad waa ninkaynu sheegaynay oo dee saxaabigii weynaa baa dhalay sacad ibnu abi waqaas ayaa dhalay laakiin isagu habaarqaba ayuu ahaa ayuu cubaydillahi uu soo diray subxaan allah ciidan buu hogaaminaya saddex kuna ciidanka xuseyne geligooduba waa lixdan qof ciidanka xuseynina waa lixdan qof iyaguna waa saddex kun oo nin de markaa waad iska garanaysaa sida u tiradooda looga badan yahay intaasoo jeer ayaa lagu soo noqonaya markii cumar ibnu sacad uu meesha yimi ayaa waxa weye labadii ciidan baa wada hadlay waxa uu ku dhaheen waxay ku dhaheen xuseen baa wuxuu yihi haddii dagaal uu lagama maarmaan uu yahay aniga saddex option saddex yacni doorasho mid ii yeela buu yihi kow doorashada koowaad waxa weeye haddii farahay iga qaada buu yidhi aniga iyo ciidankaygaba faraha naga qaada waan iska laabanaynaa waxaanu ku noqonaynaa magaaladii aanu ka nimi waa kow taasi waa doorashada koowaad doorashada labaad wuxu ihi haddaad taa diidaan waxaad ii ogolaataan inaan anigu u tago ninka la idhahda yaziid ibnu macaawiya oo jooga markaa dhulka sham magaalada dimashik oo aniga iyo de isagu aan is afgaranno waayo de waa xuseen ibnu cali waa wiilkii ay dhashay bintu rasuulillah waa saxaabigii rasuulka ilaahay marka anigiiyo isagaa is afgaranayna anigiiyo khaliifkaa is afgaranayna marka taana doorashada labaad wey doorashada saddexaad waxa weeye haddaad labadaba diidaan anigiiyo ciidankaygaba nakaxeeya oo waxaad nageysaan dhulkaa turkiga nageeya faranta hore ee mujaahidiinta halkaa ka dagaalamaya ayaanu ku biiraynaa buu yidhi subxaan allah saddexdaa option ayuu siiyey cumar ibnu sacad wuxuu yihi waa si wanaagsan ee warqad baan u diraynaa markaa cubaydillahi ibnu ziyaad dee waa ninkii waaliga ka ahaa markaa magaalada kuuf halkan shiicadu shiicadu waxay ina dhahaan xuseen wuxuu u soo baxay sababtu usoo baxo waxay ahayd likay yunqida diina jaddihi ya salaam ya salaam ya salaam u fiirsa markaa habaarqabaha ugu weyn ee markaa loo yaqaano habaarqabayaashan iminka soo baxay waxa weeye shaatiga sita diinta ee sida markaa cadnaan ibraahin oo kale iyo wuxuu u soo baxay si uu diintii awowgii u badbaadiyo diintii awowgii uu u badbaadiyo ya salaam ya salaam diintii awowgiibu markaa uu badbaadinayay xuseen uma soo bixin dabcan waa been weye waa kadib waa been weye xuseen wuxuu usoo baxay radia allahu canhu haddii uu diinta markaa waxa weeye inuu badbaadiyo usoo baxay horta diinta cid badbaadinaysaa ma jirto diinta ilaahay cid badbaadisaa ma jirto nebi maxamedna ma badbaadinayo saxaabana ma badbaadiso subxaan allah ahlulbeytkuna ma badbaadiyo diinta waxaa badbaadisa ilaahay subxaana wa tacaala diinta ilaahay baa ballan qaaday inuu ilaalinayo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu la xaafiduun annagaa soo dejinay qur'aankan oo ilaalinayn ilaahay baa ballan qaaday horta diinta ilaahay ee islaamka inuu ilaalinayo xuseen markaa umuu soo bixin walaalayaal waa been weeye umuu soo bixin in uu diinta uu badbaadiyo wuxuu u soo baxay radia allahu canhu mas'alada ku saabsiisan shuura waxa weye shuuradu waa masale weyn oo iyaduna shuurada doorashada ku saabsiisan muslimiinta arrintaas oo meel lagaga dhacay isagu u arkay meel lagaga dhacay ayuu markaa waxa weeye towradda iyo kacdoonka radia allahu canhu uu u sameeyey laakiin inuu diinta ilaahay uu badbaadinayo oo dhammaan cid kastoo xuseen kasoo horjeeda ay gaala yihiin umuusa bixintaasi waa been wey waa kadib wey waa soo baxay markaa walaalayaal waayo waxa ku caddaynaysa arrinta xuseen saddexdan option ama saddexdan doorasho ee uu doortay haddii de diintii ilaahay oo dadka oo dhan isaga mooyaane iyo inta la socoto ay meel kaga dhaceen dee miyuu dhihi lahaa waxaan dib ugu laabanayaa meeshii aan kayn miyuu dhihi lahaa waxaan aadaya yaziid baan la soo heshinaya anigu miyuu dhihi lahaa waxaan aadayaa faranta hore laga dagaalamay muslimiinta maya muu dhihi lahayn haddii diinta ilaahay meel lagaga dhacay waxa weeyaan dee wuu u dhiman lahaa wuxuu dhihi lahaa waxa weeye anigu optionna ma bixinayo diinta ilaahay oo meel lagaga dhacay diinta waxaan uga jeedna ma aha masaa'ilo yar yacni diintii oo dhan ummadda ilaahay oo dhan baa gaalowday xuseen iyo inta la socotaana waa muslimiin ayaa anigu u jeeda laakiin diintii baa meel lagaga dhacayo dulmi iyo taasi way dhacaysaa cubaydillahi ibnu ziyaad iyo dadkii la socday dee daalimiin waaweyn ayay ahaayeen subxaan allah laakiin anigu waxaan uga jeedaa waxa weeyaan waxa weeye diintii siday u dhammayd from laga soo bilaabo halkii ugu hooseysay ilaa halkii ugu dambaysay ayaa baaba'day oo dhammaan ciddii la socotay xuseen ibnu cali mooyaane iyo dhammaan intii kasoo horjeeday baa kaafiriin ahayd taasi waa been wey waayo walaalayaal cubaydillahi ibnu ziyaad warkii baa loo sheegay waxa la yidhi dee saddexdaa doorasho mid dooro isagu waa ku qancay cubaydillahi ibnu ziyaad wuu ku qancay laakiin waxa joogay oo la taliyayaashii cubaydillahi ibnu ziyaad ka mid ahaa habaarqabihii ugu weynaa akbar habaarqabe habaarqabihii ugu weynaa waa oday jaahila oo dhagaxa oo adag oo macangaga baadiye ah odaygaa waxaa la ydhahdaa habaarqabaha ah shamir ibnu d shamir baa la dhahdaa shamir ibnu diyazin baa la dhadaa shamir ibnu diyazin oo macangag weynaaday ah ayaa dul fadhiya wuxuu yihi macangagaa weyn oo oday weyn weeyano macangaga adadag qallabsan jaahil badow reer baadiya miyiga ka yimi walciidu billahi rabbilcaalamiin sababtan u caayanana waxa weeye waa falka oo dhan isagaa ka dambeeyey shamir ibnu diyazin ayaa ka dambeeyey wuxuu dhahay shamir ibnu diyazin maya maya maya maya xuseen ha ka yeelin saddexdaa midna ee adiga oo cubaydillahi ibnu ziyaad waa inuu xukunkaaga kusoo dhacaa oo waxa weeye waa inaad waa inaad adigu waxa weeye walciyaadu billahi rabbilcaalamiin waa inaad adigu xukuntaa cubaydillahi ibnu ziyaad waayo waa ninkaa dee daalimka ah xuseen wuu diiday marka cumar ibnu sacad baa loo soo sheegay xuseen baa warkii loo sheegay xuseen wuu diiday marka wuxuu ihi anugu cubaydillahi ibnu ziyaad waxa weeye warkiisa yeeli maayo buuri warkiisa yeeli maayo buuri xukunkiisa yeeli maayo ee saddexdaa doorashaan idiin sheegay waa inaad midun doorataan subxaan allah waayahay calaa kulli xaal walaalayaal ciidankii cumar ibnu sacad waxaa la socday soddon nin soddonkii nin soddon nin oo ka mid a baa kasoo bax kasoo laabtay oo ciidankii xuseen ibni cali markaa kusoo laabtay oo yidhi ciidankii xuseen ibni cali ayay kusoo laabteen waxay dhaheen ilaah baan ku dhaartee ninku wallaahi bil saddex doorasho idin idinku yidhi id doorta ma saddexdaa mid ka mida baad u yeeli weydeen soddon nin baa markaa kasoo jabay oo soo u soo galay ciidankii xuseen ibni cali sidoo kale ninkii xuri ibni ziyaad ama xuri ibnu yasiid la dhihi jirayna isaguna wuxuu yihi ilaah baan ku dhaartay waxa weeye wuu ka soo laabtay cumar ibnu sacad iyo kooxdii shamir ibnu yashin iyo markaas dadkii karbale ka yimi xuseen ayuu kusoo biiray wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay saddexdaa doorasho midun haddaa u yeeli weydeen waxa weeyaan ciidanka kale xuseen baan maciisa la dagaalamay dabcanna wuu la dagaalamay goobtana waa ku geeriyooday raximahullah waayo markaa waxaa dhacay walaalayaal cumar ibnu sacad waa la dagaalami waaye waxoogaa dib ayuu markaa waxa weeye dagaalkii adigu waa ka gaabiyey oo meeshii dagaal waa dhici waayey cubaydillahi ibnu ziyaad wuxuu soo diray odaygii macangaga ahaa aynu tilmaamaynay ee shamir ibnu diyazin ibnu diyazin habaarqabihii buu soo diray wuxuu ku yihi cumar ibnu sacad hadduu la dagaalami waayo xuseen dil isaga cumar ibnu sacad dil adiguna booskiisa ku wareeg hadduu dagaalka uu bilaabana la dagaalan maciisa waayahay buri uu soo baxay markaa subxaan allah dagaalkiibaa markaa wuxuu bilaabmay maalintii caashuuraa maanta oo kale ayuu bilaabmay tobankii muxaram ee sanadkii koob iyo lixdanaad ee hijiriyada xuseen waxaa la socday labiyo soddon nin oo fardafuula ahaa iyo afartan nin isugeyntoodu waa labiyo toddobaatan qof isugeyntoodu waa labiyo toddobaatan qof weeyaan dhanka kale kasoo horjeedana waa saddex kun iyo dheeraad weeye xuseen waa ducaystay allahuma allahuma anta hiqatii fi kulli karbin warajaa'i fi kulli shiddatin buu yihi ilaahayow adigaa dhib kastaba aan kaaga kalsoonahay adaan markaa waxa weye shiddo kastana rajadayda ah buu yihi faras buu fuulay wiilkiisii yaraa oo cali ibnu lxusein ahaa oo waxa weeye wiil yar ahaa oo xanuunsanaya isagu ayuu faraska saartay wuu la hadlay wuu la- wuu u khudbadeeyey nimankii labadii dhanba labadii ciidanba wuu u khudbadeeyey wuxuu dhahay war maxaad igula dagaalamaysaan buuri war aniga miyaydaani garanin cid qofka aan ahay miyaanan ahayn buu yidhi wiilkii ay dhashay faatima bintu rasuulillah oo nebigii ilaahay miyaanu awowiye ahayn adduunkan maanta aynu joognana qof aan aniga ahayn oo nebigu awow u yahay oo adduunka ku noolo korkiisa maba jiro aniga mooyaane ma waxaad dilaysaan wiilkii uu nebigii ilaahay ee rasuulkii ilaahay oo aad shafaacada maalinta qiyaame ka sugaysaan ma wiilkuu awowga u ahaa ayaad dilaysaan ayuu yidhi wuxuu dhe war aabbahay waa cali ibni abi taalib waa khaliifatu rasuulillah waa saxaabigii rasuulka ilaah geesigii muslimiinta wuxuu yihi war adeerkay waa jacfar ibn abi ibn abi taalib jacfar tayaar weeye dil janaaxayn wuxuu dhe war aabbahay adeerkii waa xamze oo ahaa waxa weeye shahiidu shahiidkii koowaad ee- sh- een, madax sh- shuhadada een, eh, hogaamiyahoodii awowgay waa waxa weeyaan een, eh, waa nabiyullahi moxamed war aniga waxa weeye rasuulka ilaahay miyaanu odhanin aniga iyo walaalkay xasan miyaanu odhanin sayidaa shabaabi ahliljanna weeye dadka ja- jannada geliya dhallinyarada madaxdoodii weeyaan war ma maskaxda ka jirantiidin war ma caqligaa la adihidin war maxaad igula dagaalamaysaan buu yidhi subxaan allah Een, waayo shaydaan ayaa markaa waxa weeye dhagamaray oo balaayo u talbiisay Een, way diideen markaa shamir ibnu diyashin macangagii odaygii ahaabaa wuxuu yidhi ta anta tacbud allaha calaa xarfin buu yidhi ilaahay maba caabudid buu yidhi subxaan allah way gaal bay u arkaan walciyaadu billaah Ee, dagaalkiibaa sidii ku bilaabmay Een, nin la dhado camru bn alxajaaj baa wuxuu yidhi la dagaalama dadka diinta ka baxay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin sidii buu dagaalkii ku bilaabmay Ee, dhammaantood waa la laayay Da- dhammaantood waa la dilay dadkii marka xuseen ibn cali radi allahu canhu maciisa ka dagaalamaya waa la laayay xuseen unbaa soo hadhay xuseenna square bay ka qabteen Ee, cid ku dhacdo dee disha xuseen waa la waayey waayo way ka wada cabsanayeen odaygii habaarqabaha ahay shamir ibnu diyasin ayaa wuxuu yihi ninka dila ninka dila walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin dabadeedna habaarqabada dhada zurca ibnu shariik ayaa seef ku dhuftay garabka kaga dhuftay xuseen marka subxaan allah dabadeedna sanaan ibnu anas ayaa isna wuxuu ka taagay wuxuu ka taagay markaa waxa weye warankii buu ka taagay markuu dhulka ku dhacayna sanaan ibnu anas baa qoorta ka gooyay markaa xuseen subxaan allah Een, waxaa kaloo la yidhi qofkii madaxa ka gooyey wuxuu ahaa habaarqabihii macangaga ahaa ee shamir ibnu diyazin ayuu ahaa subxaan allah goobtii dagaalka waxaa ku dhintay labiyo toddobaatankii nin ee xuseen la socday oo toddobiyo toban ka mid ah ay duriyadii markaa faatime ay yihiin ayaa markaa ku geeriyooday Ee, nimankii kasoo horjeeday ah, reer kuufa sideed iyo siddeetan baa laga dilay waayo dee ciidankan kale way ogaayeen waa laga tiro badan yahay marka aad bay u dagaalameen markaas dhowr iyo siddeetan nin bay ka dileen markaa reer karbala Een, dadkii markaa waxa weeye ahlulbeytka ay ku geerta goobta ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa carruurtii cali ibn abi taalib waxaa ka mid ahaa xusein baa xusein weeye xusein ibnu cali radi allahu canhu jacfar ibnu cali cabaas ibnu cali maxamed ibnu cali cuhmaan ibnu cali abubakar ibnu cali u fiirso cali ibnu abi taalib radi allahu canhu jacayl uu u qabo abubakar iyo jacayl uu u qabo cuhmaan ibnu cafaan ayuu wuxuu u bixiyey carruurtiisii midna cuhmaan ayuu u bixiyey midna wuxuu u bixiyey abubakar subxaan allah jacayl uu u qabo cumar ibnu khadaab ayaa inantiisii umu kalfuum ayuu u guuriyey cali ibni abi taalib cumar ibnu khadaab shiicana waxayna leedahay abubakar iyo cumar col bay la ahaayeen col ayay la ahaayeen ehelka beyt waa kaaf iyo kala dheer waana been haddee col uu- uu- uu col u la ahaa